sidaan ku helayno wararka ka imaanaya agaaraha degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dagaal u dhexeeyay laba maleeshiya beeleed ayaa galabnimadii maanta ka qarxay deegaan lagu magacaabo bukurarka dhiiqaaley una dhexeeya deegaanada goley daa-uud iyo cadiga oo ah deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dagaalka oo ka dhacay goob beereley ah ayaa la sheegayaa inuu u dhexeeyo laba maleeshiya beeleed islamar ahaantan uu jiro khasaaro dhimashaa oo dagaalka ka dhashay kadib markii maleeshiyaadka halkaa ku dagaalamayo ay yihiin kuwa isku haya dhulbeereed aggaasi ku yaala sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a dadka deegaanka dagaalka maanta ayaa la sheegayaa inuu ku dhintay wiil yar oo qiyaas ahaan da-diisa lagu sheegay toban jir ka oo la sheegay in rasaas haw ah ee ugu tagtay hoyga uu ka degnaa agaaraha deegaanka bukurarka dhiiqaaley halka loo yaqaano oo ah dhul beereley ah islamar ahaantaana maanta ay ku dagaalameen labada maleeshiya beeleed inkastoo weli xiisadu taagan tahay hase yeeshee waxaa jira dhaqdhaqaaqyo odayaasha deegaanka durbaba ay bilaabeen kuwaas oo la doonayo in lagu hakiyo in dhiig badani uu sii daato dagaalkan uu dib u qarxo hase yeeshee waxaa la sheegayaa in labadii maleeshiya ee galabta ku dagaalamay deegaankaasi ay ku kala laabteen goobyihi iska soo abaabuleen maleeshiyaadkaasi xiisadan u dhexaysa maleeshiyaadkan ayaa la sheegayaa in muddo ee soo jiitamaysa oo sanooyin ah inkastoo aan weli xal rasmiga laga gaarin laakiin dagaalkii ugu dambeeyey dhinacyadaas dhex maray ayaa waxa uu dhacay maalnimadii arbacada aanu kasoo gudubnay waxaana la sheegay in qof shacaba uu ku dhaawacmay dagaalkaasi islamar ahaantaana haatan laga baqdin qabo inuu dib u qarxo dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadkaasi ee ku dagaalamaya deegaano u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe